daafurka xarunta shaybaadhka iyo talasiinta macdanta iyo geeska afrika ayaa laga furay magaalada garowe waxaana kasoo qayb galay munaasabadda daafurka mas-uuliyiin isugu jirtay wasiiro guddoomiyaal xildhibaan iyo mas-uuliyiin hereer kala duwan kasoo qabtay maamulka puntland iyo sidoo kale marti sharaf gale ugu horeyn waxaa xaruntani ka warbixiyey maareeyaha shirkadda caawa oo ay taariikhdu tahay toddobaiylabaatanka bisha labaad laba kun iyo labaatan iyo shan inaad nagala soo qayb gashaan munaasabadda aynu ku daafurayno xarunta shaybaarka iyo talasiinta macdanta ee geeska afrika waa xarun maxalli ah oo ka diiwaan gashan dowladda puntland wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha xarunteeda weynna ay tahay magaalada garoowe halkan hadda aynu joogno bixisana adeegyo isugu jira tijaabooyin kiimikaal ama falgal kiimikaal lagu samaynayo macdanta noocyadeeda kala duwan oo ah markii koobaad ee runtii soomaaliya lagu sameeyo shaqo noocaasoo kalea ayna kaliftay inaanu keenno qalabkaas iyo khubaradaas kadib markii annaga laftiga yaga ay nagu dhacday inaannu dhib kala kulanno inaannu waxa weeye muunad ugu dambeyn waxaa isaguna madasha daafray soona xidhay wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalasiinta ee puntland isagoona bogaadiyey shirkadani kusoo biirtay magaalada garowe waa bogaadinayaa waana soo dhoweynayaa waxaana la qabaa in allaale inta halka ka hadasha iga horreysay oo xustay muhiimadda ay leedahay xaruntan ama shaybaarkan inaan helo waxaan hadda akhriyayay qoraal yar oo kooban oo ka hadlaya waxyaalaha ay xaruntu adeegyada ay qabanayso waxaan dareenka la qabaa saaxiibadaydii ka hadlay oo sheekh bashiir ugu horreeyey oo ka hadlay mushkilada iyo aqoon darrada ina ka haysata ee dhagaxa iyo macdanta oo dad badan oo sheekooyin badan oo cajiiba ka sheekeeyey oo caawa halka kaga hadlay iyo kuwo kale oo aan la kulannayba ina ka qabsatay ayna sal u tahay aqoon darrada iyo laabkii ama baaritaankii lagu samayn lahaa aan jirin marka waxaan isleeyahay waa in aad iyo aad loo bogaadiyo